mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ismaaciil ogo or dhaweyd waxaan sii daynay tacshirada yaryar oo la isku ganayay oo la leeyahay basaboor gorgorna waa lagu siinaya gorgorku waa basaboorkan maraykanka ee calaamada u tahay gorgorka aad iyo aad iyo gaadhi cad iyo waxbaa la yidhi iyo wiilba lasuuka da horta ma gorgor baa mise waa gallayr horta waan ku waraa aniga mise waa labadaba waxaan filayaa waa muuqaalkiisa haatan aad uma xasuusto laakiin qoladiinaa sidata ayaa la weydiinaya waa tahay marka sheekadaasi gobaadna waa loo gacan haadinaya laakiin iyada weli waxaa ku jira shaki baa ku jira maxay ka shakisan tahay gobaad sida u muuqato markaynu eegno iyo sideeda say u dhacayso iyadu waxay leedahay dhinacii dalka ayay la haysaa iyadu ay kasoo taxriibtay kulba waxaad moodaa qurbihii inay is arkeen markaa london bay joogtaayo ninkan maraykan buu jooga wuxuu le war nin london inantaa mar haddii la meelayn waayey kaba kaale maye malaha siduu hadalka udhigayo wuxuu leeyahay halkaasi maaragtay qurbaad soo aaday magacii qurba in bay wadaagaan maraykan soo gaara maraykan soo gaara maraykan baa halkii magaraysa dunida looga talinaya marka maraykan kasoo deg oo halkan kaalay oo maxaan ku yihi washington iyo new york baa lagaa soo dejinayaa guri cad iyo gaari waa la isku kaa daraya haddaad doontidna waa ka xolanaysa gayaankaaga marka wuxuu leey yurub waxba maahay halkani mo halkan saasuu hadalkiisu dhacaya waa tahay bal sheekadaasi dhegeystayaasha ismaaciila waan u kala baxno waa tan
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hibada iyo hal abuurka toddobaadkan malaha waxaad iga sugaysaan waa jawaab laga bixiyo farriimihii iyo dardaarankii kala duwanaa ee ku socday gobaad dabcan gobaad lafteedii ayaa idiin jawaabaysa gaar ahaan dhallinyaradii kala duwanayd ee kusoo halqabsatay intaas waxaa dheer hal abuuro kala duwan oo ku kala nool maraykanka sacuudiga iyo soomaaliya oo farriimo soo diray aan ka horreeye magaalada muqdisho waxaa maanso ka soo diray hal abuur lagu magacaabo sayid cumar bashiir shiikhdoon isaga oo jawaabo kala duwan u diraya hablihii ku fogaaday wiilasha wuxuuna kala dooransiinaya qodobo kala duwan aan idiin kala dhex baxo hal abuurka iyo halka uu maansadiisa mariyo sumcadyada la gamay iyo gantaalaha la sufkiyo saymaha gugcaya gurxamada baxaya goornaanta hoosiyo gamasta iyo eebada gadgadoonku kororiyo gowaan raacu farabaday garwaaxaysi nimankaa gasha seefta ka dhigay gaashaanta ugubka tookha iyo garmaamada hanad geysi ba-aanoo gani lagu manaystayo gaban haatan kacay iyo gacal aaminaan ahay isna waa giryaaloo gacan waa ka maran yahay daana waa gaboobow gadadliyo casaanyo wax waashan geesley loolankaa u galayow maxaa loo gorgorihaa inantani ganacsiyo ma alaab la gadayaa garan waaye anigaiyo xaajada gabiib iyo gurnaantan maxaa baday saanacdaa gurguurtiyo inan garmalaytiya maxaa isku galdhigay gunya baar umuuraha garadiyo ilaa manjo isgugladay aanbaane waa maxay galoobuxo aaway garowshihii miyaanaan garwaaqsani mis eerku gabadhiyo waxa raga dhowaangala horaa ila galeedyiray goombaarta nacastiyo gaarida fariidda walow geesan uu dhaqo gambooley sirteedaa lagama sal gaaree muujadaha isgalay iyo maskarada gadaamay waa howlo guuniyo gebidhaclaha dumaro u goolmuundantoodiyo damac lagu soo gaabsaday kanka gurasinti iyagoo ku meel gaar dharaartan kana geed fadhiisiyo ku soo qaad arrimo guur kana adaan guddoonkiyo kuu dhiibtay gaarkee guusha hay ku oro oo durbadii iska diyo kulligood ka guuro hadba galaba meel dogo adinkoonga baladayin yarta guudka firataay xerashada gayoonkiin guluf iyo dhaleeciyo garaafaa ka timidoo geedaan dhammaanoo aan laga gayoonin waa naga lugaysee gablantale adduunay gafaartiinu dheera shirqoolkaad gangimateen inta geesi caaniyo haliyo galo kafuula qafri lagu gufeeyo dartiin uu iil galay tirada lama gaaree walownan garsoor furin godad baa ka tiilee galoof ololka beentaa kalgacayl inaga dusa garka iyaganaha bidix oo dhari gadaashii waxa aan u goobnaa allaylaha gaf weeyaan waa gunaanaad sheekadu warna gabagabeeyey laba arrin soo gala karta gaasirnayntiin iyo gashigaad beerteen hawwaakii garaadee haddii kala guro abbaas ganana uma ficnii haddaanaan ged kala bixin hablayahowna kala gura waan gartay hadalkiisu uu cad yahay dalka sacuudiga waxaa isna maanso kale ka soo diray hal abuur lagu magacaabo cabdisalaan ibraahim isaga oo hal abuuradii doolarka ku doonay hablaha u jawaabaya dhinaca kalena gobaad si hoose ula hadlaya oo leh gobaaday armay ku wanaagsan tahay in aynu labadeennu howlaha gaarka ah dhammaysanno oo aad raggan badan ee ku daba ordaya aad iska hilmaanto inkastoon gabyaa ahay inkastoon guweynahay inkastoon garaad iyo caqli guuna leeyahay garan waaye xaajadan geesiyo faruur xidhan hableheeni geel iyo goyn waaye faraskuba miyaa gini adduun iyo doolar loogu gelayaa goblantale adduunyay gabagaba inay tahay gedda ay maraysiyo guudkaad ka garataa gabadh guudka loo dabay oo gurigooda joogto edab lagu gardaadsho qurux gaar la noqoto giddigood raggoo idil guudka ay ka eegtaan ninka gini ku baayacay leyl buu gudayaa waxba wuusan garanayn hees guun ahayd oo guyaal hore baxdaa tidhi geel xoole kuma jiro gobaaday in hadeer goob walbaba ha joogay raggu guud ahaantii gayaankaaga weeyaan waxse kala guraayo kala geynayaa jira kaan geel lahayn ee gaawaha u culin ee ramadkuna guga u dhalin gaajo kaama reebee gobaada iska ogow ku kastaba ha qooqay rati aan gadaal baran geel laguma daayee gobaaday iska ogow mar hadduu guweyn yahay gadhku uu gondaha tegay gibil lama hagoogtee gobaaday iska ogow gabagabada maansada gobaaday in hadeer haddaan soo gunaanado dadkan soo gabyaayee midba gees ka soo galay gaar inooga saaroo aan guri yagleeloo tale aan gorfayne geedkaa hadhkiisiyo goobta haramaaskale goynima u istaagnaa haddii cabdisalaan fariintaas soo diray tolow gobaad isaga iyo wiilashii horeba maxay ugu jawaabi fariin ayay ka soo dirtay magaalada london waxay jawaabo u kala qaybisay hal abuuradii siyaabaha kala duwan ugu soo halqabsaday iyada oo hablahana gunaanadka maansideeda dardaaran ugu soo jeedisay muddaan gaabsanaayee mar hadday gadoonto xaajadiigu racantoo gees kale u baydho rabna guud ahaantood gafka ii xambaariyey aniguna go-aankay aan golaha soo dhigo guri ceel baraawiyo saylac goonyaheediyo golihii darwiiskiyo gorgoriyo nugaal iyo gada iyo wardheer iyo gaalkacyo iyo bari gobolada dalxiiska ee webiyada gudbaayo baddu ay ka buuxday kuu la dhigay barwaaqada guud ahaan dalkeenii wiilasha garaarka iyo gabayada ka tiriyow godob baan tirsanayaa ma garaabi doontaan mise waa gadiimii wiilashaa gurxamayow garaleemadooba inaad garabka siisaan ninka gabay xilkiisii markii aan godoomayna garab qudhayso o dhan xalkeebaad gobaaday gacal ay ku sugan tahay gunta xamar ninkaa jiree gardarrada badheedhe marwo geeriyootay ugu tegay godkeedow haddaad geesi jiro tahay garta madal ka niqi kara gar cadaaladeed qaab ama gaabsa hadalkaba godob lama xambaarte gabankaa cartamayee su-aalaha ganaaye guruceel ku noolow gabdhaheenna soomaal gayigooda hooyey gogol wacan ku seexdaan anna guuro layldhexe gabay iguma baaqdirin kuna waxaanu qaatanaynay gaajo reebtiyo guryeynay binaysaba kama sheego goloyaal gobta ay ku gulantee ka gaabsaday jawaabta waa gunaanadkayga iyo maasada gunteeda iyo gabagabada hadalkee hablaha go-aankaiyo garashada ka simanow go-imaadilowdeen gafkayna raguu galay gurufkiiyo colaadaha gobolada ka jira qaar ragga guudka saartee gocandhada idiin dhigay guumaystayaasha ragga daba guclay nabid geedkaad hadhbidi lahayd ragga gudinu qaatee lacag giniyo dhaafsaday gabdhaheenni soomaal sida guunyo xoolaad gayi kale u dhoofsaday ragga gabay xilkoodii hooyooyin wadagoba idinkoon garta u dhigan guurtidii u baaqdirin inaad gogol u fidisaan garow aad u karisaan kalgacayla gunudaan geli weydi maankee bal gadaal u laaftoo gabdhayahow mar kala jira inta inan gashaantiya loo xidhay garayskee yurub geesaheediiyo dhulalka galbeedkiiyo guri carabi leedahay goob kastaba ha noqotee gacandhaaf shisheeyuhu kaga furay guntiimada ragga aan ka gubanee geyigeenni kala jaray idinkoon garta u dhigan gogol inaad u fidisaan geli weydi maankee bal gadaalu laabto gabdhayaho mar kala jira aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo maansadaasi inala socodsiinaysay waxaad naga dhegaysanaysaan waa barnaamijka hibada iyo hal abuurka gaar ahaan silsiladii gobaad dalkan maraykanka waxaa maanso ka soo diray hal abuur lagu magacaabo faarax maxamuud axmed oo ku magac dheer seevlabood wuxuu jawaabo u dirayaa hal abuuro kala duwan oo silsiladda gobaad ka qayb qaatay abwaaniinta gabayga iyo geeraarka tiri siyo suxufiga goleeyow giddigiin salaanguud assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu geli maayaarar dheer weligay ma goodiyin goolaaftan ma aqaan runta geesna kama maro goobta waxa ay keenaya sheekada gobaad iyo gunka aan u daadego gartu waa adkaato oo gobaad la isku mari waa nimbe geeskaa uu rabay ula gudubyay maansada galbeedkii ku noolaa kii gudaha joogiyo gabadh oday gini ku faaniya gabadhii tahriibtaba laysu tabi gantaalaha gacan baan la qaadine afka goodi kuma yara nin kastaba garkuu rabay ula gudubyae maansada aniguna garaadkay waxay ila gudboonaan ka geysta ee maqal waa gadda u horrayse xamar gaararkeediiyo guriceel baraawiyo gosha reer kismaayoiyo godin labiiyo xaafuun gaalkacyiyo garoowiyo galnisoor hubiyo gorol gar kastaba ha noqotee ragga gudaha joogo geelu inuu dhalay iyo lo'da geeska weyn iyo geenyada ku faanow goob lagu nagaadiya haddaad guri u haysaan dalkeedaoo gobnimo taal gobaad kama tahriibteen saxaraha ma gudubteen gaajiya haraad iyo geeri uma bareedheen ma go'aansateen yurub nolosha guunnimada le gaajadiiyo cayrtiyo geerida waxaa baday waa colaadad guuntoo dalkeedu gubayso guluf baa ku raagay xaggee gabadha loo celin goco oo isweydii adigaan xilkii gudan dadka gacal walaalayn dowlad gaamudhaan noqon giyigaagu dhacan yahay gobonimadii maqan tahay gobaadii igu soo noqo waa garasho yaab leh marka hore sax goonya xaggee gabadha loo celin ka gudbaya waxaan idhi yurubtaa galbeed iyo finland gaararkeediiyo gotan baakan joogo intuu gabadha caashiqay gidaarka uga wacayow gawaarida dadweynaha guryahan anaa iskale ganacsada ayaan ahay been laysku guursado laga gudubiyo waayahan dumarkii waxgarad noqoy kaagad iyo xeel dheer run bay galabta joogtaa gacan haadis been iyo hadalgool ma dhaliye adigaaba go-ayoo gundhaca yara qaatoo tareen guudka saarane gobaad maxaad u haysaa marti galabta timid iyo tii gelindhaxaadkii guuraha ku socotaa garaam reerku siiyo iyo gogoshay ku murantaa waxaan uga gol leeyahay adoo gaal ku hoos nool gundhacayra lagu baday gacantaadu maran tahay haasaawo guuriyo gobaad ha isku ceebayn labadii gugood iyo garaadkoodu siman yahay garabka isma saadhee gobaad ha isku ceebayn laba qaawani isma qaato ka gudbeeye waxaan idhi gobaadey inaadeer saxaraha gungumahala magafiya dhibkiisii badda gayraheedii hadduu guula kaa furay gallad eebba weeye mar haddaad galbeed timid yurub gobi ma joogtee gobaad horey u soo soco garoonkaa new york iyo washington mar soo gaar gobta cagaha soo dhigo gaari aad ku socotiyo basaboor gorgoro iyo shaqo gooniyaad helin haddaa guur u xiistana gundhacayr nin qaatiyo odayaal gaboobiyo duqa gini ku faaniya garcadaama joogee gayaan kula facaa badan waxba yaanse gabaygiiyo geeraarku ila tegin aan gobogobeeye godob baan tirsanayaa ma og tahay gobaade markaa tidhi gayaan ma leh raggu geedxun wada noqoy dabadda iyo gudahaba gar kasta uu ku nool yahay guddigoodba waa seem inay taasi godob tahay gobaadey ma moog tahay inkastaad waxgara tahay xilka gabarna mudan tahay guriba ay haweenow xaajada guracan iyo gafka kama xishootaan caku gebi dhacaagii imisaa nin geesiya shiikh diinta kala gura halyay gaana nugu jira imisaa garsoor iyo ruux godobta necab iyo baahi gacala nugu jira raggu wada gob weeyo gabay laguma tirin kara adinkaa gadoomo gaalada warkeediiyo casri garabsanaya iga daa gilgilashada waxba yaanse gabaygiiyo geeraarku ila tegin saddexdaa goloysiyo gunka aan u daadego waa gadda u horrayse garaabada kan cunaya gawsuhu dhammaadeen gabay hawlihiisii wuxuu heli gayaankiisa gadda kale waxaan idhi gododlaha midkaa tidhi saddex kay u gaadhiya afar wiilka guursaday kaasi gododla maahe waad geesi diin jecel ku galbaday xaqiiqdii sunnihiina guud xiray malaha gaalla dhaqan iyo gar kalaad ujeedaa gadgadoonka igadaa gadda kale waxaan idhi midkaa tidhi gundhada iyo guntiga waxay ku haystaan wuxuu gaadayaa dumar taasi waa gar ee xale guurnima wadaagteen ruux gogosha kula yaal waxaad ugu gargaadheen inaad gocotid waa ceeb guri baay haweenow haddaad gacan sarraysaan gafafkiinnu badanaa waraabaa gu hore yidhi arigooda goosmiyo geelooda soofaba haddaan guudka ka aqaan gees ayaan ka mari lahaa caqli guunuhu qabay aniguna garwaaqsaday u garaabay bahalkii gaday maanta joogiyo markaan eegay gooyaha waan gartay aad buu u mahadsan yahay abwaan faarax maxamuud axmed oo ku nool dalkan maraykanka dhegaystayaal intaasna waxaa naga eeg barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka qaybtan aad dhegaysanayseena waa qaybta lix iyo tobnaad dhegaystay haddii aad jeceshahay inaad barnaamijkan ka qayb qaadato fadlan isku day marka hore in aad dhegaysato qaybihii hore u baxay adiga oo ka helaya bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali dot com adiga oo qaybta dhexe ee barnaamijyadana ka xulanaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka marka aad qaybahaas dhegaysato fadlan waxaad hubisaa in maansada aad soo tirinaysaa ay waafaqsan tahay godka maanso islamarkaana aad la jaan qaadi karto sheekada ay silsiladani ku socoto waxaadna noogu soo hagaajin kartaan somali at v o a news dot com intaasna waxaa naga eeg barnaamijkeenni hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu barnaamijkaas lamida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
hibada iyo hal abuurka ayuu ahaa ismaaciilow xitaa gabdhihii yurub joogay halkaana isha kusoo godayaan talo ayaa farta ugu soo fiiqay kuma soo godayaan waa loo sax waa loo lul ma maqli jirto waxa balag baa lay lulay qof baa doonaya inuu halkan yidhaahdo kaalaya marka dabin baa loogu dhigay marka iyadan go-aanka horta ku xukumin haye hal abuurka reer maraykan unbaa intuu maraykan la caashaqay habli haye wuxuu isleeya marka wuu wuu faaray wuxuu leeyahay halkaa xumeelaan aniga iyo imaw kaalaya waa halkii dunida looga talin jiray washington iyo new york iyo meelaha kaalaya weli marka waa xeeladii la dhihi jiray dumarku boqol bay maaragtay ay haasaawiyaan mid bay kala baxaan marka intaasoo dhan kuna way la hadlaan kowna way ha qaataan marka intaasoo dhanaa isbuuranaysa marka waa xeeladiisi gaarka ah xeeladaas isleey kaga qaado ragga badan ee soo hadlaya soo gabay